beelo wada dega gobolka shabeellaha hoose islamarkaana uu dagaal u dhex maray ayaa mar kale heshiis waxay ku saxiixdeen degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose qodobada heshiiska ka soo baxay ayaa waxaa ka mid ahaa in la dhaqangeliyo qodobadii hore loogu heshiiyey islamarkaana si deg deg ah loo dhaqangeliyo in la kala qaado maleeshiyaadkii dagaalka u dhex maray cabdiqaadir nuur calaale wasiirka dib u heshiisiinta soomaaliya ee maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in heshiiska ka soo baxay sagaal qodobood beelahana loogu baahan yahay in ay dhaqangeliyaan wuxuu ahay shirkan shir daba socda dib u heshiisiintii hadda kor afgoy lagu sameeyey beelaha maaragtay abargibir iyo diimaal wuxuu ahaayeeto runtii dabagal marat shirkaas wixii ka qabsoomay iyo wixii ka dhiman ah ayaa lagu falanqeeyey waxaana maaragtay la go-aansaday oo beeliya mar labaad heshiiskii ay saxiixeen sidii loo fulin lahay qodobadii marka hore lagu heshiiyey sida ciidamada loo kala qaadi lahay sida loo xiran lahay sida loo tababari lahay sida ciidamo kale cusub meesha loo keeni lahay sida kuwa milatariga meel mucayana oo istraatiijig u ah la dagaalanka cadowga ummadda soomaaliyeed loo loogu dejin lahaa arrimahaasoo dhamaa looga had waa laysku raacay waa laysku raacay gacantaa laysku jiiday waana waxay hadda ka bilawdana maaragtay hirgelintooda ayaa laga howlgelaya waxa kale maahan heshiiskan waa xoojin waana soconaysaa waxaan waa geedi socod nabadeed waay waxaa maaragtay maalin laba meel boqo sagaal qodob aa jira sagaalka qodob mid mid in loo fuliyo way taas ayaan maaragtay aan ku soconaa waxaan leeyahay heshiiskan oo kii hore lagu gaaray ayuu daba socda afgooye waana guulaa laga gaaray insha allahu tacaala fulintiisa ayaana noo socota maanta ayaa degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaa laga filayaa in shirka dib u heshiisiinta beelaha wadadega gobolkaas oo soo xiri doono madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan